waxaa shalay maxkamadda lasugu taagay shan dhallinyaro soomaali maraykan ah oo loo haysto dembiyo ay ka mid tahay inay doonayeen inay ku biiraan ururka isis dacwadda shalayto ayaa waxaa si gaar ay uga hadlaysay inay doonayeen inay dad ku dilaan dalka dibaddiisa wariyaheena v o a maxamuud mascade oo jooga maxkamadda ayaa waxa uu wareystay qaar ka mida waalidiinta dhallinyaradaasi shalay maxkamadda lasoo taagay ugu horreyna farxiya faarax maxamed ayaa waxay ka warramaysaa dacwadda cusub ee lagu soo oogo wiilkeeda
waa wax iyagu marba ay jeebkooda kala soo baxayaan hadday wax haayaan maalintii horey keeni lahaayeen oo wax maaragta run ay jiraan marka dee kolley ma garanayo waa wax iyagu marba soo samaysanayaan oo marba ay ku soo diraayaan marka waxay nagu yidhaahdeen haddaydan qaadan galtiga waxaan niink soo saari doonaa eedo cusub oo ah inay dad dili lahaayeen oo life lagu xukumaa taasaa loogu soo diray annaguna iska diidna galtiga ma waalid ahaanta ayaa intaan ciyaalka eedahan lagu keenin ka hor ayaa qolyaha dawladdu sida adinkeedu ku yidhahdeen ka waalid ahaan haa waxay yidhaahdeen haddaydan qaadan galtiga eeda cusub baan nii soo jeedin doonaa oo dil oo ah life
markii aad diideen kadibna eedahan cusub oo hadda maanta la dhegaysanayay dacwadooda oo maxkamadda weyn loo ballamiyey bisha may sanadka dhalan doona ayaa ayaa ah eedaha mataqaanaa ka yimid kadib markii adinka aad diideen kabacdi oo waxay yidhaahdeenba waxaan caddaynaynaa inuu wiilkaaga wax diri lahaa wuxuu dheeli jiray waxyaalaha ciyaalka ameerka aadaan oo la yidhaha berin boolka la yidhaha baalka xabadaha yararka ciyaal ku ciyaara kaasuu ciyaari jiray geemka ciyaalka ciyaaraan kaasi ciyaari jireen taas waay marka inay wax dili lahayn ku caddaynaan marka america oo dhan baa laga ciyaaraa kaas wax ciyaalkeena kaliya ciyaaraan ma aha wagat hadda marka wiilkaaga xaaladiisu siday tahay marka meesha uu ku jiro iyo sida sida u xiran yahay dhaqdhaqaaqa iyo isaragtida aad aad la samaysaan
wallaahi waa aragnaa adugu weegii hal mar meelahaasaan aragnaa wax kaloo dheeraadana ma jiraan kolley asagu wuxuu joogaa washington county meel la dhaho
marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga oo saddexan faadumo cabdulaahi xuseen
wiilka kaa xiran magaciisa guuleed cali cumar xaashi guuleed cali cumar dabcan waxa uu ka mid ahaa wiilasha shanta ee dib loo eedeeyey mar kale lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen arrin ah inay waddanka dibaddiisa dad fara badan ku laayaan eeddaa cusub seed u arkaysa in wiilkaaga loo soo jeediyay eeddaasi waxba kama jiraan eeddaas oo ah in iyaga la kor saaray waxweeyaan waa hadal aan jirin wiilashaasi waxay dilayeenna male waxay hore u dileenna male waxay hadda dilayaanna ma laha marka waxa weeyaan wiilashaas waxa weeyaan waa dembi la kor saaray ooyna iyagu galabsanin sidaa ay tahay haddana kayga waxa weeyaan dembi uuna galabsanin baa si aada iyo aada barashar loo saaray saddex iyo labaatan saac ayuu ku jiraa meel sidii enemoolka wiilkaasi xun bay ula dhaqmeen si aan bini-aadanimada ku jirin bay ula dhaqmeen waad arkaysa bildhaantiisa meesha haddaad maanta joogta bildhaantiisa inuu maaragta uu caruurta kale uu ka duwanaa aad iyo aad ayuu dhafoor xumaa alxamdulilah haddaan maanta arkay horta maanta faraxsanahay maanta inaan arkay waan ku faraxsanahay bildhaantiisa laakiin si awal miyaa lagu diiday inaad aragto waa la ii diiday inaan arko waxaa lagugu diiday ma laguu sheegay markii hore waxay igu dhaheen wiilkaaga wuxuu xidhan yahay meel baa lagu riday markaa meeshaas uu ku jiro fiisidba ma laha igu dhaheen
marka sababta wiilkaaga sida gaarka ah loogu adkaynayay maxay ahayd adhono waan garan waayey mid ay tahay xaalkaasu si uu yahay waan garan waayey laakiin markii aniga aan dib u fiiriyey waxaan u maleeyey uun si ay u dhahaan macnaha suu u yidhaaho gilti baan ahay oo dambiilaan ahaa dambiilaan ahay si u yidhaaho inay sidaas darteeda ay u cabiidanayeen sidaasina munaasab ma aha xaqna ma aha inaa wiilkaa la midabta kooro oo maaragtay wiilkaa si xun loola dhaqmo aad iyo aad ayaan uga xumahay hadda markii maxkamaddu socotay waxaa la sheegay in xaaladiisu sidii hore iska bedeli doonto oo meeshii hore uu ku xirnaa meelaan ahayn la geyn doono oo sida wiilasha kale u xiran yihiin oo kale loo xiri doono arrintaas iyada ah seed u aragta arrintaas aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale waan ku faraxsanahay arrinkaas
kuwaasna waxay ahaayeen hooyooyin wiilal su taagay maxkamad ku taala minneabolis oo ay ka mid ahayd farxiye faarax maxamed waxaay u warramayeen waryaheena v o a mascade dhanka kalena wariyaheena maxamuud mascade waxa uu arrimaha dacwadan ka waraystay sheekh xasan cali maxamuud xasan jaamici oo dhinaca kalena ah sharci yaqaan wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha gobolka minnesota oo maxkamadana goobjoog ka ahaa wuxuuna ugu horreyn weydiiyey dacwadahan cusub iyo waxaa xilligan keenay
bismi illahi raxmaan raxiim mascadi marka hore waxaan rabaa inaan kuu sheego eedahan sababta keentay maxay tahay eedahan waxaa keenay dhallinyaradan shanta ah waxay diideen in dawladda ay cooperation la sameeyaan inay la shaqeeyaan oo macnaheedu ay tahay waxaa horaysay deal oo dawladda ay soo bandhigtay oo ah sanooyin yar yar aan idiin xirayna haddii aad nala shaqaysaan dhallinyarada marka waxay diideen inay dawladda la shaqeeyaan markay diideen inay la shaqeeyaan dawladda waxay ku hanjowday waxaan samayn doonaa more charges macnaa more eedeemo marka weli xitaa waa la filaaya eedeenta inay ahaan doonto eedeen ku saabsan in ay rabeen inay dilaan laakiin xasan arrintaa maxaad maxaa lagu caddaynayaa inay dawladdu ay sidaa tiri oo ay because meelay ku qirteen dawladdu inay arrintaas samayso ma jirteen okay dawladda horta aniga waxaan ka mid ahay sharci yaqaanada kayskan ku jira waxyaala qaarkoodna dibaddaan u sheegi karnaa si publica waxyaala qaarkoodna hoos dawladda wadahadal ayay la samaysay sharci yaqaanada oo aniga qayb ka mid ah aan ahaa wadahadladaasi waxaa ka mid ahaa in diilka aan qaadanno haddaanan qaadan inuu imaan doono more charges eedeemo kale marka taasaa bruuf waa iyadoo kooban waa garta marka eedahan cusub oo wiilasha lagu soo eedeeyey bahaddad ayay ka warranta
eedeysamada cusub waxaa ka mid ah ama waa hal qodob waay laakiin qodobo kala hoos imaan doono waa in ay rabeen macnaha inay laayaan dad aad u fara badan waa math marder inay sameeyaan oo marka xukunkiisa wuxuu noqonayaa life sentence marka life sentence waxaa loola jeedaa in xabsi daa'im ah noloshoodao dhan haddii haddii la xukumo marka waa waxaan dhihi karaa waxay ahayd maaragtay eedeen tii ugu xajirsanayd oo dawladda marka eedeentan waxaan u arkaa aniga sharci yaqaan ahaan kasta kow imaam ahaan xitaa in muslimiinta lagu cabsigelinayo waxaad adiga iyo qaar ka mida ee bulshada soomaaliyeed hadda ee goobta joogta aad ku dhawaaqayseen in kiiskani aanu ugu dambaynta huri doonin in la horgeeyo juuri marka hore kayskan mascad saa ula socoto juuri juuri ayuu u dhammaan doonaa juuri af soomaaliya haddii la sheego waxa weeye garsoore dadweyne oo ilaa labaiyo toban oo lasoo xuli doono communitiga laga soo xulayaa labaiyo tobankaas marka cabsi waxaa noogu jirta maalin kasta miidiyaha maraykanka wuxuu ka hadlaa dad la gowracayo dad la laynayo oo la baabi'inayo marka dhallinyaradana dadkaasay ku biiraya marka la yidhaahdo waxaan ka cabsanaynaa labaiyo toban maskax oo diyaarsan inay dadkaan xukumi lahaa inay meesha soo fadhiistaan marka haddaan kasii digaynaa waxaan rabnaa dadka miidiyaha maadaama miidiyahan intaasoo milayno maraykana ay fiirsanaya dhegaysanayaan inaan u sheegno waxa ay idaacadaha ay ka fiirsanayaan iyo dhallinyaradan inay kala soocaan dhallinyaradan warqadaha la keeni doono iyo xaqaa'iqda la keeni doono iyo cadeymaha la keeni doono inay ku dhisaan go'aankooda oo aysan ku dhisin waxyaalaha miidiyaha ay ka arkaan kaas waxau ahaa sheekh xasan cali maxamuud xasan jaamici oo ah dhanka kalena sharci yaqaan joogay maxkamadii maanta lasoo taagay dhalinyaro soomaali maraykana wariyaheena maxamuud mascade ayuu u warramay